faadumo ibraahim faarax oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa nolosha reerkeeda ka maaraysa muddo toban sano ah xirfadda farsamada gacanta gaar ahaan samaynta caagadaha dahaaran ee loo isticmaalo qaboojinta biyaha dahaarka ayay ka samaysaa marooyin kala duwan oo ay isku toshay kadibna ay geliso caagadaha kala duwan iyadoona ku wareejisa suuqyada magaalada beledweyne si looga iibsado faadumo ibraahim faarax ayaa ka warbixisay qaabka ay u samayso caagadaha farshaxamaysan ee biyaha lagu qaboojiyo iyo dadka ka iibsada iyadoona sheegtay in xirfadani ay tahay mid ay ku shaqaysata kana maarayso nolosheeda iyo tan qoyskeeda waxaan samayno haajirgaan oo caagdahaar la yidhaaho oo biyo lagu cabbaayo suuqaan la gala cawabarigeygan kasoo dhacsana cunugii dugsi iigu jiraan iskayga bixina arbaca iyo bil wixii liigu leeyahay waakaa waxaan ka samaynohaa dhar waa goonaato ee haddaas alla yidhaaho xijaabada shan berea iigu yar caagdahaaradan inta ma aragta ee soomaali an jooga waa tolaa waaka waa toban sano toban sano aan caagdahaarkan tolooha maarmeylinooha rasakka dadaysanooha shanle laba beri ilaa saddex beri muddo dheeris waa ee saddexlahana waxaa la tolaa dharaar iyo dharaar bar nolosha reerkeyga waxaananba ku maareynoohaaba wax kale oon ognahay male waxas ilaahayno ogyahay bulshada suuqyaha ku jirta oo ganacsiga e anaguna aan u geyna oo naga ganacsadaa oo dunidaha usii qaataa waakaa sida bare xaggeedoo kale haween badan oo ay ka mid tahay faadimo ibraahim ayaa nolosha qoysaskooda ka maareeya shaqooyin yaryar oo ay qabtaan oo ay ka mid yihiin farshaxamaynta caagadaha dahaar kale ee biyaha lagu qaboojisto